أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha shacbaan sannadda ka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorkaroon kataiba alkhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal khasaare culus lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhex duleedka degmada buuloburda ee wilaayada hiiraan qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maamulka riddada somalilan ayaa xiray maxjar lagu huubiyo caafimaadka xoolaha oo uu berbere ku lahaa ganacsadihii murtad xasan gurguurte uu u xiray dhoofinta xoolaha nool maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro aqoon kororsi ah u qabatay mucalimiinta iyo ardayda macadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday filimka cusub ee kataa'ib al ikhbaariya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askarta ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqad diini ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku guulaysatay heshiisiinta beelaha jilible iyo geeladleh kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayadaas xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaargarooba warkii oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal khasaare culus lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buuloburda ee wilaayada hiiraan walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya
filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa la daawan karaa muddo saddex daqiiqo soddon iyo shan sikin waxaana lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku sugnaayeen ee deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulaburde dagaalka oo ahaa mid liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana filimka lagu soo bandhigayaa macluumaad ku aadan dagaalka iyo qaabka uu u dhacay qaybta hore ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya fariisimaha murtadiinta iyo dhammacda rasaasta oo murtadiinta dushooda ku hobanayso iyadoona sidoo kale la arkaya firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo u firxaday hoodkii lagu dagaalamay
وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء waxaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo isdul saaran sida ari dhurwaa galay oo kale
وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفاء
dagaalkan iyo kuwii ka horreeyey waxay qayb ka yihiin weerarada ay ciidamada mujaahidiinta ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka maasanid abu xasaan qarax khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu shalay galab ay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay halkaas waxaana qaraxaas ku dhintay hal askari oo murtad ah afar kalena waa ay ku dhaawacmeen maamulka riddada somalilan ayaa xiray maxjar lagu hubiyo caafimaadka xoolaha oo berbere uu ku lahaa ganacsadihii murtad xasan garguurta uu u xiray dhoofinta xoolaha nool faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka ashaaldarirka ee isku magacaabay somalilan ayaa waraysi u bixiyey ku sheegay inay si rasmi a u xireen maxjar lagu hubiyo badqabka xoolaha oo magaalada berbere uga furnaa nin ganacsado carbeed ah cumar shucayb wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka ashaaldarirka ee somalilan ayaa tilmaamay in ganacsada abuyaasir oo ah nin ka soo jeeda wadamada carabta uu caqabad ku noqday dhoofinta xoolaha ee deegaanada uu ka harmiyo maamulkiisa sidaa daraaddeedna ay go-aan ku gaareen inay xiraan maxjarka caafimaadka xoolaha lagu hubiyo oo uu berbere ku lahaa wasiirka uga hadlay maamulka uu madaxda ka yahay murtada cabdiraxmaan ciro ayaa intaasi ku daray in go-aankan uu yimid markii uu abuyaasir ka dhig adeegay go-aanka maamulkaasi oo ahaa inuu ka laabto heshiis uu la galay murtad gurgurte oo loogu xiray dhoofinta xoolaha dadka soomaaliyeed murtad cumar shucayb ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ruqsadiga shaqo kala noqdeen ganacsadahan oo muddooyinkan dambe ay ka cabanayeen dadka soomaaliyeed murtadkan oo muraasi ka waramayey waxaa hadaladiisi ka mid ahaa waxaad og tahay suuqa weyn aynu leenahay waa sacuudi arabiya marka waxaa jira saddex maxshar oo berbere ku yaala oo inta badan xoolaa la mariyo dhoofka xoolaa marka mid ka mid a oo ka kuwa shareholderska waaweyn oo la dhaha abu yaasir oo maxsharka berbera national quarantine isagoo maamula ayaa xoolihii berbere ka dhoofiyey si anu ay ka tahay mooyaane si khaldan ula u tegay soomaaliya oo kula soo heshiiyey arrintaasaa deedna carqaladaysa runtii dhoofkii xoolaha oo ay u taagneyd muddo iminka bil ah marka maanta ayaanu go-aan ka gaadhnay oonu xidhnay maxsharka ninka abuyaasir leeyahay sababtaanu xidhnayna waxa weye wax kale maaha amba faragelin oo ku sameeyey madax banaanida somalilan arrintan markii ay soo baxdeen ogaanay de arrin uu qaranayay bay ahayd marka markii aan ogaanaan xaqiijinay wuxuu joogay jabuuti jabuuti baan uga yeedhnay aan ku nidhi soo gal waddanka oo kaalay uu noo yimi arrimii baan wax ka weydiinay inuu dee heshiiskan uu galay inay tahay runtii arrin dembiya marka waxaan kula talinay inuu ka noqdo oo arrintaa dee uu si toosa uga noqdo isaguna markaa inuu ka noqdo runtii waxa uu ka warwareegay aniguna waxaan ku nidhi marka waxaan waddanka aan ku nidhi iskaga baxo waa iska tago marka tallabadan qaadna waxay noqotay xigteenin maxsharkiisii xoolaa ka dhoofsanayay aan markaa laysankii kala noqono aan xidhno abyaasirna maxsharo badan buu ku leeyahay dee jabuuti buu ku leeyahay oo maxaa wuxuu ku leeyahay meesha la dhaha boosaaso waana nin runtii dee markii ugu horreysay na maaha carqalada noocan oo kale hadda ku sameeya xoolaha reer somalilan waa markii aan malaynaya markii saddexaada noocan oo kale uu sameeyo marka waxaan filayaa xoolaheennu aanay u hakanaynin isaga ee sideeda u socon doonaan xoolaan wax kiimadan intaan kuu sheegay soomaaliya ilaa neefka beled weyn laga soo qaado halkaa lasoo mariyo gaadhiga ka shaqaynayey neefkii qofkii soo iibinayey qofkii dilaalka waad ogta neefka xoolaha waxa ku xidhan intaasoo ummadoo kala duwan indhowaalaab waxaa jiray ganacsado soomaaliyeed oo dhanka xoolaha qaabilsan oo ka cabanayey dhibaatada dhanka xoolaha islamarkaana tilmaamayey in xoolihii soomaaliya loo xiray nin ku sugan magaalada berbera balse ugu dambeyntii maamulka ashaaldirarka somalilan ayaa qaatay go-aan ku aadan in ninkaasi gebi ahaanba laga rusqeeyo shaqadii uu hayay oo ah in gurgurta uu u xiray dhoofinta xoolaha soomaaliya maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro aqoon kororsi ah u qabtay mucalimiinta iyo ardayda macadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warkaas waxaa inoo eegaya walaalkan cusmaan dhuubow iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay maktabka guud ee dacwada uu ku howlanaa qabashada dowraad loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan ayuu sidoo kale wuxuu maktabka dowradiisu gaarsiiyey xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib dhowaan wuxuu maktabka dowro maalmo socotay u qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka barashada qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi xaruntiisa koowaad ee magaalada jilib dowradaasoo muddadii ay socotay ay ardayda iyo macallimiintuba ku qaateen cashiro fara badan ugu horreyn maamulaha guud ee macadka imaamu sakhaawi ayaa ka hadlay dowrada loo qabtay macadka sakhaawi xaruntiisa jilib iyadoo sidoo kalena xarumaha kale ee macadka loo qabtay dowro midaan la mid ah insha allah haddii wax yar ka warbixino dowradii ahayd dowrat alqimam liasxaabi alhimam macadka imaamu sakhaawi lagu qabtay fii wilaayati juba alwusda fii muxaafadati jilib oo qabtay dowradaas maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin oo loo qabtay reer sakhaawi mucalimiintooda oo macadka mucalimiinta ka ah sida baniin iyo banaad ay iskugu jiraan sidaas oo kale ardada baniin iyo banaadkoodii dhammaantood waa loo qabtay waxyaabaha dowladaas lagu daraasiyey mawaadkan waxaa ka mid ah way badnaayeen maadada alasmaa waalaxkaam iyo duruqu tadriis waalidaara almadkhal ilaa cilmi alqiraa'aat sifaatu almucallim annaajix dowru alquraa fi jihaadi alacdaa iyo culuwu alhima intaas iyo in kale ayaa lagu daraaseeyey ahdaafta loo qabtay dowladda waxay ahayd in ardada iyo mucalimiinta haqaafadooda la siyaadiyo xagga mustawahooda aqoontadan kor loo qaado mucalimiintana loo diyaariyo waxyaaba ay dhigayaan oo la ta'hiiliyo oo xabka daraasada diyaarinteeda iyo tacaamulka ardada iyo waxyaaba ayaga khusay in ay looga faa'iideeyo ayaa looga talagalay dowladda intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dowrada loo qabtay iyo waxyaabahay ka faa'iideen waxaan qaadanay dowra dowradaas oo magaceedu uu yahay dowratulqimam liasxaabi alhimam waxyaabaha aan ka faa'idayn waxaa ka mid ah haddaan koob iyo laba waxaan ka sheego dowru shabaab fi jihaad alacdaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowrada culuwulhimma waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu qisooyin ama sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ku qaadanay dowradu alasmaa walaxkaam waxaan ka mid ahay ardada sakhaawi khaasatan banaadka sakhaawi meeshaan waxaa noogu socotay dowro oo maasha allah aada u qurux badan dowrada waxaan ku qaadanay waxyaaba badan oo maaragtay aada noo soo jiitay ayaan ku qaadanay mawaadiicda aan ku qaadanayna waxay aheedey waxaa ka mid ahay al asmaa walaxkaam waxaa kaloo ka mid ahay culuwulhimma waxaa kaloo ka mid ahay dowru nisaa fi jihaadi alacdaa waxaa kaloo ka mid ahay inahum fityatun waxaa kaloo ka mid ahay almadkhalu ilaa cilmi alqiraa'aat waxaa kaloo ka mid ahay akhlaaq waxamalat alqur'aan waxaa kaloo ka mid ahay idaarat alwaqti waxaa kaloo ka mid ahay waqafaatun fii sirati rasuul sala allahu alay wasalam waxaa ka mid ahay duruqu tadriis waxyaabaha ku qaadanay maarata cajiib ay ahayn canaawiintaas ayaa ka mid ahay waxaa jira dowraad midaan la mid ah oo loo qabtay xarumaha kale ee waxbarasho ee ka furan magaalada jilib waxaana maktabka dacwada uu sheegay in dowradan ay ka qabsoomi doonto meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mahadsanid cusmaan bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa xalay goob fagaaro ah ku daawaday filimka cusub ee kataayib al ikhbaariya walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
waa daawashada filimkii ay soo saartay alkataayib al akhbaariya oo lagu daawanayo fagaaraha weyn ee suuqa degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud filimkan ayaa waxa uu soo bandhigayaa jabka maleeshiyaadka murtadiinta loogu yeero macuusleyda iyo maleeshiyaadka murtad xasan gurguurta ee si ba-an loogu laayay deegaanka beere yabaal ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan isdaarkan ayaa waxaa sidoo kale lagu daawaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka kala firxanaya goobta dagaalka kuwaasi oo kala noqday kuwa goobta looga cararay bakhtigooda iyo kuwa ku dhaawacmay ciidanka shabaabulmujaahidiin ayaa ugu dambayntii la wareegaya deegaanka beere yabaal oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo lagu xasuuqay maleeshiyaadka shareecala dirirka ah loogu magacdaray macuusleyda boqolaal ka mid ah dadkii u soo daawasho tegey filimka alkataayib al akhbaariya ayaa inooga warbixiyey waxyaabihii ay ku daawadeen horta meesha caawa maliishaadkii uu soo dagaalgeliyey calajeehta ee calajeehtana macawisley hadda meesha uu kulleytaba uu dagaal uu soo geliyeen mujaahidiinta kulleyta wax ka bedelayso maadaama oo intaasoo dowlad ay mujaahidiinta ay soo baysteen ayna wax ka bedeli waayeen waxaa dareemi karaa maanta murtadiin badan ayay kufaani jireen iyo caluusa badan oo waxaa waaye dagaal waxaa waaye ay soo gelin jireen ay kufaani jireen ayaa maanta allah fidliga caawa waxaan arkay baktigooda meesha dhooban iyo gaadiid ay ku daabili jireen ciidamadooda oo mujaahidiinta gacanta ay ku soo dhigeen ilaah ee askale maantaas cali jeegta waxaan dhahaa allah u toobakan haddaa diidana sidii kuwii hadda meesha mareen adina mari doonta insha allahu tacaala alxamdulilah caawa waxaan daawanay filim aad iyo aad u qiimo badnaa kaasoo ku saabsanaa dagaalkii lagu jebiyey murtadiintii beere yabaal degmada galhareeri ayaan caawa ku daawanay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ah murtadiintii oo sidii loo eryanayay ayagii mataqaanaa digsiyadoodii mataqaanaa alaabtoodii meeshay taalla looga daba tegey kadibna waxaan ku dhahdaa bakhtigoodii uu tuuran yahay duurka caawa halkan waxa loo taagan yahay waxaa waaye filim boqolkiiba boqol aan hore noo soo marin asigoo kale ayaan meesha ka aragnaa waxaa laga daawaday in murtadiintii haddii ilaaha kuu roon yahay sidii loo raacayey oo loo eryanayey taa meelo lamahay galaan looga dabagelayey meelahay degganaayeen iyo inta saldhig ay lahaayeen lagala wareegay iyaguna meydkooru meesha daadsan yahay intaas baan arkaynaa anigoo ka mid ah dumarka degmada galhareeri waxaan halkan ku fiirsannay filin aad iyo aad filimkaasoo ku saabsanaay dagaalkii maalin saddexaad ka dhacay maalmihii isxigixiga ka dhacayey deegaanka beera yabaal ka dhacayey kaasoo ay soo qaadeen nimanka murtadiinta iyo macawisleyda dadka ku sheegay macawisleyda ku soo duulay diinta islaamka ilaahay subxaana watacaalana wuu jebiyey waan ku faraxnay ilaahay subxaana watacaalana wuu jebiyey waan ku faraxnay dee nin raga waxaa lagu yaqaanaa markuu soo duulayo uu qora soo qaadanayo inuu intii tabirtiisa ama tidee durbadiiba markii xabadda ku bilaabataba way farxadeen sidii ari weergalay dibna waxaa noogu xigay iyagoo baktigooda dhulka yaalyaalo baa noogu xigay alxamdulilah cadowgii muslimiinta waa jaba ilaahay ha jabiyo ilaah u siyaadiy jabka iyo aziimada insha allahu bilkariim walaalaheyna mujaahidiinta ee muslimiinta guud ahaan ilaahay subxaana watacaala nasr deg deg ha siiyo murtadiinta alla ha jabiyo ilaahay hanaga qabto ilaahow cuduraha meel wal ka imaadeen la oqon ilaahu ku sallid muslimiinta kor allaha ka dhigo ciidanka mujaahidiintu waxay u dagaalamaan sidii shareecada islaamka loogu maamuli lahaa ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka dalkeena soomaaliya maasanid cabdiraxiin wilaayada islaamiga ahee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah mar kale walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya gaalgaileero sideedoo bilood ha roogi haa galmudug sideedoo bilood ha roogi gaalada saf imanoo kabiiri degmada buura kaba waay daraawiishta koonfur galbeed ee la shaqe- ee la shaqeeya murtadiinta ah siyaasina la shaqeey xasan kuule aadan inta maanaa isuuraya maanaa lamada lambilood ama la dhahday rogayn intaan iskuura degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay muddooyinkii dambe soo dhoweyn iyo gobol xaar u ahayd askar taa'ibiinnahu ka soo baxayay safka cadowga kuwaasoo wilaayadu ay u sameynaysay soo dhoweyn heer saraa askartan taa'ibiinta ah ayaa intooda badan ka imaanaya degmooyinka buurxakabe iyo bardaale oo ka mid a goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin wilaayada baay waxayna qaar ka mid a maleeshiyaadkan wateen qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maxamed nuur xuseen wuxuu muddo saddex bilooda la shaqeynaya maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isku dhacyo dhex maray isaga iyo saraakiisha murtadiinta kadib ayuu u soo wareegay dhanka degmada bardaale ee wilaayada baay isagoona ka mid noqday maleeshiyaadka maamulka riddada koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen waxa uu dhankiisa la shaqeynayay maleeshiyaadka murtadiinta muddo siddeed bilood ah isagoona si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed ee loogu yeero daraawiishta xasan kuulle aadan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta muddo laba bilood ah waxaana uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysteen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ee koonfur galbeed askartan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona bixiya wareysi intaa ka badan maxamed nuur xuseen tafrow bardaale hoose maan soddon kilomitryan jara duul tafrow leero gaalgaileero sideedoo bilood ha roogi haa galmudug sideedoo bilood ha roogi gaalada saf imanoo kabiiri tin ha ku too bisheen ha ku laabin walaama ma fayle ma galle ha ku too bisheen ilaahay baa hoo nagi markan sideedoo bilooda meelaa roogi bitriyahay furugnay roogi furugnay roogi difaac la isku jari bis anigoo lidhahay xasan cabdiraxmaan cabdi xuseen meeshii ka timidii degmada buura kaba waay daraawiishta koonfur galbeed ee la shaqe- ee la shaqeeya murtadiinta ah siyaasina la shaqeey deeta sina ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ahay dable ahay dhibci rafaad iyo gahira yaal meelasay maxaa horta igu dhaliyey kolley jaahilmidaad qaadaasi kastoo qalbaga jaahil oo qaadi hatana karajooci walaas dambe nina shaqeyna oo murtadiintan ranna magacaaga ii sheeg xasan kuule aadan inta maanaa isuuraya maanaa lamada lambilood ama la dhahday rogayn intaan iskurogan danko lambilooda iskrogi walhanahay mala meela lam oo idanaya mala baaliha miya hataa ma jiifadaan higa ma noo jiifa leeray meela iskrogi walaahi na eef meela foola dhibantaa may walaahi na eef baaha maana meela oo murugyo maanaa meela daruufle maanaa meela rogi dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale laba askari oo taa'ibiin ah ay wilaayada ku soo bandhigtay degmada buula fullaay kuwaasoo hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka ridoobeen maasanid abu xasaan munaasabad lagu soo gabagabaynayay xalqad diini ah ayaa ka dhacday degmada buuq aqable wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadan oo ahayd mid xalaqa diiniya lagu soo xirayay ganacsatada degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane waxaana xafladan ka soo qaybgalay culimo nabadoono iyo marti sharaf kale qofku ha weynaado ha yaraado ganacsado ha ahaado xooloraac ha noqdo shaqo kale ha hayo waxa waa inuu wakhti u huro oo diinku barta inuu helo wey haddii uu diinkuusan barinna uu dayaco oo uu ka tago waxay noqonaysaa niman haddii u baahnayn diinkii oo ka maarmay ayaad markaa soo baxaysaa marka tacliinta waa shayga koobaad ee waxa weeye khayrka meeshuu ka bilowdo wey waa shayga koobaad ee wax maaragtay wax ku hagaagayaan marka rag iyo dumarba diinka in la barto tacliinta aan u dhaqaaqno diinkaa ku ilaashamaya waxaa laga maarmaan ah wuxuu alle ku caabudaya subxaanahu watacaala inuu yaqaano oo uu wax ka mid ah waxyaalaha xaalaadka marka uu ku dhex jiro uu wax ka barto waa wax laazim ama waajib ah marka waa dadaasheen waxaadna ku dadaasheen naftiinna sidaad jahliga uga bixin lahaydeen marka waxaan leenahay muddadii aad fadhideen ilaahay aidinka ajirsiiyo maxaa yeele diinka inta la fadhiyo wax la baranayo ilaahay dirta hadday tahay muddada meesha la fadhiyo maaragtay ajir ayaa socdaa marka muddadaas aad fadhideen oo sanawaadka ah iyo kutubta aad soo barateen ilaahay idinka ajirsiiyo kuwii maaragtay ku dhaqmo oo sii faafiyana ilaahay idinka dhigo allaha meeshan isugu kaana keenay annagoo macruufka isfarayna munkarkana iska reebayna ilaahay mahadiis waayo ganacsatadii iyo maaragtay arintan cajiibka badan meeshaan ka dhacday waxaa la ii sheegay in meeshaan muddo toban sano ku dhow ama sagaal sano ku dhow ay raggaasu u dhabar adeegayaan waxbarashadooda khayr badan allaha siiyo hadde waxay ila tahay maalintii kow loo bilaabay iyo hadda isku cilmi ma aha waa niman yacni ducaad ammaanta haddaan nahay nuqubada iyo haddaan nahay culummada iyo haddaan nahay ganacsatada maanta kulli daacinimo ayaanala ka rabaa waayo waxaan haysanno waa dhaxalkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin kastana waxaa laga rabaa in uu maaragta arrintaas iyadaa juhdi badan geliyo sidoo kale ganacsatadan xalqadan diinigaha loo soo xiray oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in faa'iido cilmi ah oo aad u ballaaran ay ka heleen xalqadan diiniga ah duruustiinoo soo socotay dhowr iyo tobanka sano inaan sheegno wixii aan ka barannay maxay ahayd wax un ka mid a aan sheegno lagama wada gaari karo duruus badanaan barannay alxamdulilaah walaayada si guud khayr allaha siiyo si gaar ah mashaaikhdii waxna bartay iyo maktabkii dacwada asigana ka shaqaynaya intaas in oo waxaan ay suuro galaan heerkan lasoo gaaro dadkan waxay isugu jiraan dad awal xoogo soo jajabsaday iyo dad cusub way iskugu jireen haddana ilaa heer maxay ahayd mustawo fiicana la wada gaaray dhowr iyo toban sano ayaan wadnay maxay ahayd xalqadan si guud markaan u sheegno waxaan u malaynaa ilaa shan fani ku dhowaada maxay ahayd lagu daraaseeyey fanulcaqiida fanulxadiid fanulfiqi siirada iyo tafsiirka intaasay si guud ay ku wareegaysay duruus aan qaadanaynay khayr allaha siiye culammadii intaan soo waday waan mahadcelinaynaa muxuu ahay inta ma aragtay uu sheegay shiikha iga horeeyay waa jirtaa intaas iyo in ka badanna ma aragtay waa waana la baray alxamdulilah ilaahi ama hadda iskale culamadii noo soo dhabar adeegtay ama hadda iskale walaayada iyo maaragtay iyo dacwadii maktabad dacwo waa mahadsantihiin haddaana maaragtay aduu ilaah yiraahda inta dhimana inaan dhammaystirinaan rabnaa aduu ilaah yiraahda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya sare uqaadida barashada culumta diiniga ah iyagoona degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan ka hirgeliyey maraakiis iyo madaaris ay wax ku bartaan bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid cazaam wilaayada islaamiga bakool ayaa ku guulaysatay heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee jilible iyo geeladle kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxa uu ahaa kulan qaatay muddo ku dhow isbuuc ayna barbar socotay dowro sharci ah kaas oo wilaayadu ay heshiis buuxa ku kala dhex dhigtay beelaha ceel qodeh ee wadadega degmada tiyuglow iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada bakool ayaa allah fadligii ku guulaysatay in heshiis buuxa kala dhex dhigto beelaha geeladle iyo jilible kuwaas oo muran ku salaysna dhuldaaqsiimeed iyo ceelbiyood dhiigna uu ku daatay soo kala dhexgalay waxaana shaqaaqadaasi ay sababtay dhimashada laba qofood iyo dhaawaca qof kale heshiiskan oo garwaday ay ka ahaayeen nuqabada wilaayada bakool ayaa miro dhalay waxaana waxgaradka beelahaasi ay caddeeyeen inay ka heshiiyeen madmadowgii soo kala dhexgalay iyagoona gabagabada kulanka soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen malaaqyada labada beelood oo munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan akhyaaray wibaalkahelliyey meelung ee lamadii boqol ilaahay subxaanahu watacaala sheegay yaa la xukumi markaas kabacdi walaalo reer jirible waybanoo odsadeenah inay arday adadiyadii oo lamada boqol hala tahayti waa lagu dhumo wal hal noo dhumo yaan ereen odsineen koen ayning nacgo yaan ere muddo halnin hiro yaan ere sediidii buka ogolaan shalay hoob lisgalanaay wal heli oo markoo la heliyo nimay baa ixsaam reeban geeli lamada baa walhalaa tahay soddon halaad aa lagu dhaafay wan oo owliyaa udaamkii la talanay war un arday ada khiyaarkoon ka dhaafnin hayn soddon halaad yaa dhaafay meel kaas meen ku dhaafnay tum ishan halaad iyo tum ishan halaad boqolkiiba marka insha allahu soddonkaas halaad yaa ku cafiyni walaalo antii kale hertii may baa hertay boqol iyo toddobaatan neef oo geele way baa linka qiimoyay oo ka qiimoysanay un oos dhaaf fidhiin afar boqoloo dollar alaa neef walaalo way baa ninka kuwala jeeno booskan labaatan iyo afar halaad beesadayo yahadu ku hayn dadka inta fadhiya waa walaalihii eelqooda walaalla diliin eelqooda intay dhimateen may ku dhimatay eelqooda ilaahayma ninkanaga alaangmay la dareemay dadkan lankii owliya udamhay iyo akhyaarto kala toolle iska hayti may laku dareemay dad iska jirinyo amba dhibaato kale haddaan iskooba ma lahayn akhyaarto lankii weligi walaalihii dhimadeen iyo akhyaarlay haaya ehelkii dhimadii eheladiisaay ilaahay sabar jamiil ahna sii walaalihii haddii lama boqol halaad la xukumi kitaabka ilaahay ba xukumi ilaahay mahadiis labaatan afar neef oo afar boqol laka dhow ya kubati konton gaala dhomba afar boqol aka dhowanaay konton iyo siyeed kun iyo afar boqol ya reestani atan malee yoona shan bilood muddo e waha qobsani ilaahay hanin fududaay kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayada boqol sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona odayaasha iyo waxgaradka beelaha diriirtu dhex martay u dardaarmay in heshiiskan ay gaarsiiyeen dhallinyarada iyo guud ahaan dadka iyaga ka dambeeya dhalinyarada hogaanka haddii sangatiin maylasin ku baahanya in la kawjaheeyo cadowsho in la tuso cadowsho in ahayna geelala cadowsho in ahayna jilibla cadowsho in ahayna dadka muslimiinta ee qabaa'ilka kale jaarka ah cadowsho mayu waa gaalada iyo murtadiinta in dadkala tusolfade taas odayaalka diatin insha allahu taala sin kala dardaarma walaalyaalow lankasta ballankunsi laka hergilifadi may lan baahanyaa in safar lan gala dadka lan sheega hoob intolka shaltaboo lanba adduunyadiis deera ma suurta galaas sadii sambanin sheegdan oo ka ballanteen warqadan ka qoran heshiiska in la deersii dadka lanka tala galay oo isa haysada baadiyada ka jaro hubkan isa haysada qadiidaasi hayta ay ku dhabeeyo barnaamijkun waa barnaamij cadowga allah subxaanahu wa tacaala faa'iide inka jartuu cadowga maanaa farax geliyaas beelaha muslimiinta ee soomaaliyeed ayaa markii ay ismaandhaafaan dhexdooda xaqooda usoo doonta maxkamadaha islaamiga ah ee ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona ku kala baxa kitaabka iyo sunnada mahadsanid walaalkan cabdilqani ugu dambayntiina xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada galgaduud walaalkeen anas al ansaari ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
في ظنين خلاف سامي وإن تلاقيان بيان لازم أن قضى ضرك يا عبد الظالم munaasabadan ayaa loo qabtay saddex iyo toban arday kuwaasoo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo mutuunta aas-aasiga ah ee la xidhiirta qur-aanka waxgarad culimaa uddiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa soo xaadira xafladdaasi ugu horeen waxaa goobta bandhig kooban ku sameeyey qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjebisay madrasada qur-aan kariimka ee daarul qur'aan
ثم أحكام المد أحكام المد ثلاثة قال صاحب التحفة للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم أقسام المد اللازم أقسام اللازم أربعة قال صاحب التحفة أقسام اللازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا هل تعرف من خلق الخلق؟ نعم الله خالق كل شيء لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته وطاعته من الذي جعلنا مسلمين؟ الله هو الذي جعلنا مسلمين intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey macali cali oo ah macalinka macadka daarul qur'aan isagoona ka warbixiyey kutubtii ay qaateen ardayda inta ay u socotay waxbarashada qur-aanka kariimka dadkan hadda qalanjibiyey taqriiban toban iyo dhowr waaye gaar ahaan qur-aanka dhammaystiis waxaa ula socday laba rasaalo oo culummada tajwiidka ay yaqaaniin qiimana ku leh fannigaas oo kitaabka la yidhaahdo muqadimatul jazariya ama manduumat lmuqadima fima yajibu calaa qaari'i lqur'aani an yaclamah iyo rasaalada kale idan la yidhaahdo tuxfat ladfaal labadaa rasaalo baa kor ka soo xifdiyeen oo juhdi badan ku soo bixiyeen mid ka mid a culimaa-udiinkii goobta soo xaadira ayaa jeediyey kelimad ku saabsan fadliga uu leeyahay qur-aanka qur-aanka fadliga uu leeyahay muslimiinay waxaad ogtihiin nabiylah moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay khayrukum kan idinkuu khayr badan waxaa weeye man tacallama alqur'aan wa callama qofka barta qur'aanka ummaddana bara dadkan ugu khayr badan idinkugu fadliga badan idinkugu wanaag badan waa qofka ilaahay kalaamkiisa barta dadkana bara waxaa marka khayriyada iyo wanaagga helahaya oo dadka anfacahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa qofka barta ummaddana bara
intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey qaar ka mid a martisharafkii goobta soo xaadirtay awalan ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala isugu keenna keenay makaanka quruxda iyo qiimaha badan bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa waalidiintii iyo macallinkii qaaliga ahay oo juhdigaan tirada badan ardaydan geliyey waa wax ku dayasho mudan waxaan leenahay maa sha allaah maa sha allaah maa sha allaah maa sha allaah waxaa noo muuqaya ardadaas sidii ay wax u barteen guriga markay tagaan inaysan kitaabka dhulka dhigin macallinkii wuxuu uu soo barayna waalidiintii ay u tagaan waali dadaalay inay yihiin kuna weeleeyeen Ee, kudayashay mudan tahay dugsida kale aan ula laaban doonaa dadaalka ay halkan ka aragnay waa mid kudayasho mudan xafladan ayaa lagu weyneynayay barashada qur-aanka kariimka waxayna qayb ka noqonaysaa horumarada waxbarasho ee ka socda degmada webxe ee wilaayada islaamiga galgaduud aad buu u mahadsan yahay walaalkeen anas al ansaari warbixintiisa haas aad dhegaysanayseen ayaa warkeenii subaxnimo ee saaka ay u dambeysay tani kulantideena dambe warka la mida intaanu ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir